arrintan marka waxaa sal u ah saad la socoto heshiiskii februaayo ka dhacay baydhabo oo uu qeyb ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ay ka qeyb galeen oo dagaaladii korkay ka dhaceen baydhabo oo yacni dhimasho iyo burbur badan uu dhacay ayaa arrintaas waxay keentay oo muranka ahayd oo doorashada ku saabsanayd in marka lagu heshiiyey la yidhi in bisha febraayo in la sameeyo doorashooyinkii baarlamaanka wixii ka dambeeyana oo ilaa january iyo waktigaana in la sameeyo tii madaxweynenima saas ayay arrintu maxaa hadda la gudboon mucaaradka oo si weyn u diidan sida u socdaan maxay u tuhmayaan waa tii madaxweynaha iyo dowladaha xubnaha ka ah yani ay heshiiskii oo yani ay ay ku heshiiyeen ay ugu dambeeyey kulankii oo ka maqnaa puntland ay ka maqneyd yaa waxyaalaha lagu heshiiyey in dib u qaabeyn lagu sameeyo doorashooyinkii oo la isku sidko waktiyada maamul goboleedyada doorashooyinka ay ka dhacayaan oo lasoo jeediyey in muddo hal sano oo taqriiban inay dib u dhacdo laba laba kun iyo afariyo tobanka laga dhigo nidaamyadaas oo dhan afariyo labaatanka laga dhigo aqsid afariyo labaatanka in laga dhigo marka taas ayaa waxay keentay in arrintaasna ay ku howlgaleen maamula gobolada qaar marka ay kamid tahay koonfur galbeed iyada oo aan arrintan iyo isbedelka guud ee heshiiskaas oo kasoo baxay oo yani aanan baarlamaanka la marin oo aanan arrintii wax yani in laga bedelo dastuurkii iyo wixii nidaamkii aanan gaarin laakiin arrintaas ayaa waxaa dhacday in baarlamaanka uu codeeyey in uu ka ogolaaday ilaa iyo sanadka loo sameeyo taabaa marka waxaa keentay
markamarkaweyn madaxweyne xasan oo hadda arrintan gacanta ku haya ama wadahadalkan sidee laysku waafajin doonaa heshiiskii goobjooga ka ahaa ee february iyo kii golaha otashi qaran sidee laysku waafajin doonaa
yani iyadoo golaha wadatashiga qaran markii ay ka shirayeen yani waxaa uga duwaneyd koonfur galbeed waxaa jiray waxaa u madlanaa heshiiskaas oo sida gaarka ah oo arrinta lagu joojiyey marka si gaarana looma looma sheegin heshiis guud bay galeen marka tanna gooni looma sheegin marka arrintan inay imaan karto waa arrin la filayay marka waxay u baahan tahay dadkii odayaashii galay in ay arrintaas dib ay u galaan waxaana ugu mudan madaxweynaha si loo xalin lahaa arrintaa leanna xal unbaa lagu gaari karaa iyo wax allaale wixii la isku ogyahay ee dadku ay ku heshiiyaan markaa in la sameeyo mar walbaba dadka waxaa u dana waktigan la joogo nabaddaa u dana inaysan xabada dhicin iyadoo la ogyahay duruufta maanta magaalada baydhabo iyo agagaarka in ay jiraan marka duruufahaas adag mataqaanaa oo amni iyo dhaqaale oo jadka oo u jira haddii marka loolan siyaasadeed iyo dagaal ay hadda ay ku bilowdaan marka waxa w wax dhibaato u geenaya bulshada maxaa la gudboon mucaaradkood og tahay sida adagay kaga hadlayaan warbaahinta maxalliga
waxa aniga ila gudboon in arrintaas yani yani wadahadal lagu dhameeyo oo wax la isla og yahay ama wax yani lagu wada heshiiyo in aada loo qadariyo ayay u baahan tahay